waad mahadsan tahay sidaan la soconno kowda agosto oo ku beegneyd maalintii shalay qaramada midoobay gaar ahaan xafiiskeeda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu soo saaray digniin la xiriirta suurtagalnimada weeraro ka dhaca magaalada caasimadda muqdisho si gaar ah weliba u beegsada xarunta xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidanka shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliga warqadan ee kasoo baxday qaramada midoobay waxaa loo diray dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ku sugan iyo xubnaha degan ee xerada xalane waxaana lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay suuragal tahay in maalmaha soo socda ay fuliso weerar xogan oo beegsada xarun xarunta xalane ee weerarkaas ayayna sheegeen inay suuragal tahay in loo adeegsado diyaarado dronis ah marka waxaa lagu amray shaqaalaha ee ku sugan xerada xalane in lixda fiidnimo wixii ka dambeeya ay xeradu bandow tahay islamarkaana aanay jiri doonin wax dhaqdhaqaaq ah oo laga ogol yahay gudaha xerada xalane waxay sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan xubnaha shisheeyaha ah ee ku sugan xerada xalane iyo shakhsiyaadka la shaqeeya ee soomaalida ahba ay feejignaan dheeri ah muujiyaan sida muuqata marka digniin intii ay soo saartay ee qaramada midoobay ee la xiriirtay suurtagalnimada weeraro ka dhaca muqdisho si gaar ahna u beegsada xerada xalane waxba uma ay dhibin weerarada ay qorsheynayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iyadoo digniinta amniga ay taagan tahay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay caawa ku guuleysatay inay beegsato mid ka mid a goobaha ugu muhiimsan ay isugu yimaadaan xubnaha dowladda federaalka gaar ahaan saraakiisheeda amniga oo b v u sidaan la socno wuxuu u gaar yahay saraakiisha iyo madaxda sarsare ee dowladda federaalka oo waa meel adag in si sahlan lagu tago horeyna waxaa marar badan isugu soo sawiray xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka iyo xitaa sidoo kale madaxweynihii isaga ka horeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo marka digniinta amniga ee qaramada midoobey kasoo baxday iyadoo taagan ayuu jihaaska amniga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku guuleystay inuu gaaro goobta uu beegsaday ee uu qorshaystay taasoo dabcan noqotay caawa b v u camaliyad niqmaasiye ah ayaana weli halkaas ka socota rasaasta dhinacyada ay isweydaarsanayaan ayaa la maqlayaa ciidamada dowladda federaalka qeybahooda kala duwan oo gaaray goobta ayaana weli ku guuleysan inay gudaha u galaan u banaanka ayayna ka dagaalamayaan rasaas adag ayaana mar waliba ka hor imaanaysa haddii ay isku dayaan inay u dhowaadaan dhismaha b v u wararka qaar oo ay soo qorayaan dadka ka agdhow dowladda federaalkana waxay tilmaamayaan in xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ay waxyeello kasoo gaartay camaliyadda inaqmaasiyada ah ee ka soconaysa magaalada caasimadda ee muqdisho magacyadooda ilaa hadda maynaan helin haddii aan helnana dhegeystayaasha waan usoo gudbin doonaa insha allah inta aan ku guda jirno tabinta toos marka si guud camaliyadan waxay bannaanka soo dhigaysaa awoodda jihaaska amniga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u leeyahay in si fudud uu u doorto hadafka uu beegsanayo uuna ku guuleysto inuu hadafkaasi gaaro dabcan isagoo adeegsanaya xeelado iyo taktika amni ah oo isaga u gaara marka howlgalka ka soconaya b v u wuxuu kusoo aaday iyadoo qaramada midoobay ay maalin ka hor ka digtay weerar ka dhaca ee gudaha caasimada muqdisho si gaar ahna u beegsada ee xerada xalane way dhici kartaa in weerarka ay ka digaysay uu yahay mid kale oo soo socda oo weli dhicin wayna dhici kartaa in xoraansiga iyo waxyaabihii ay sameeyeen ay ahayd camaliyadda maanta socota si kastaba iyagoo feejigan oo soo jeeda ayuu howlgalka b v u dhacay waana injaaz amni ah oo ku biiraya guulaha waaweyn ee uu horey u xaqiijiyey maktabka amniga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab